Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa arooryo arbaco ah oo bisha julaay ee tahay shan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo bogogeena internetka ee v o a somaali com iyo facebookga barta aan ku leenahay idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur buqaari maya d- dalka dawlad baa ka jirta eh, waa la dabagelayaa eh, ma loo dul qaadan doono wax been abuur ah in lagu aafeeyo ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa wax walba oo sidaasa ay aaminsan yihiin inay khalad yihiin ama dhibaato u keenayaan inay eh, soo ogeysiiyaan eh, dawladda iyo xukuumadda soomaaliya kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ka jawaabaya waxaa uga gudboon xukuumaddiisa sicir bararka iyo mushkiladaha lacagta shilin soomaaliga la xiriirta ee gobollada dhexe waraysi ayaan idinkaga haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan dabaaldega afarta julaay ee xalay sidii dalkan maraykanka looga dabaaldegay iyo soomaalida maraykanka ah qudhooda sida ay maalinta xorriyadda ee dalkan maraykanka ugu dabaaldegeen sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
iyadoo ciidamada booliiska iyo kuwa ammaankaba ay sugayaan guud ahaanba amniga ah magaalada hamburg ee dalkaasi germany ayaana aysa jirin qof filan karaa asbuucan in deganaanshiya halkaasi ay ka jirto sida wararku ay sheegayaan kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku biray madaxda g ga ee halkaasi kaga qaybgalaya kulanka looga hadlaya ammaanka iyadoo ay jiraan bannaanbaxyo la rajeynayo in la qabto donald trump iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi jarmalka angela markel ayaa iyagu waxay isku maandhaafsan yihiin arrimaha la xiriira wasaqowga dunida ee xagga cimilada sida loo wajahayo iyo sidoo kaleeto dhinaca kale ee ganacsiga laakiinse labada dhinac waxa ay ku arag- isku aragti ka yihiin arrimaha la xiriira la dagaalanka argagixisada iyo dhowaantan kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaal taasoo dhinacyadu ay u arkaan khatar weyn inay kasoo food leedahay angela markel ayaa waxa ay sheegtay in ay dhinacyadu tahay inay isu soo dhowaadaan si ay u wada shaqeeyaan laakiinse haddana dhinaca kale dadka waxsaadaaliya ayaa waxa ay sheegayaan labada wadan iyo xiriirada maamulka in ay sii adkeyn karto kala aragti duwanaanshiyahooda dhinacyada kala duwan
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka reeg tillerson ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabo caalami ah si loo joojiyo khatarta ka imaanaysa kuuriyada waqooyi oo shalay tijaabisay gantaal u muuqda inuu yahay nuuca isaga gudbi kara qaaradaha ee loo yaqaano baalistiga falkii ugu dambeeyey ee talaadadii ay ku tijaabisay gantaalka kuuriyada waqooyi ayuu ku sheegay tillerson khatar sii xoogaysanaysa oo kusoo fool leh maraykanka dalalka saaxiibada la ah iyo guud ahaan dunida diblomaasigan maraykanka ah ayaa ugu hanjabay wada- wadan kasta oo isku dayay inuu siiyo kuuriyada waqooyi iskaashi dhaqaale iyo mid milatari ama ku guuldareystay inuu hirgeliyo qaraarka qaramada midoobey ee ka dhanka pyongyang in loo aqoonsan doono inuu taageero wadan khatar ah
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington shacabka dalkan maraykanka ayaa shalay iyo xalayba si weyn ugu dabaaldegay xuska maalinta xorriyadda dalkani uu ka qaatay dalka britain waxaana wadankani uu jirsaday iyo kow sano haddaba sanadkan munaasabadda xorriyadda ee maraykanka ma ahayd mid farxad leh sideese dadku ugu dabaaldegeen wariyaha v o eda arash arabsadi ayaa warbixintan kasoo dirtay bartamaha magaaladan washington gaar ahaana halka ay ka dhacayeen munaasabadihii waaweynaa ee caasimadan maraykanka xalay loogu dabaaldegay xuska maalinta xorriyadda maraykanka waxaase soo jeedinaya nuur xasan nuur buqaari
inta badan halkan aan joogo waxaa loo xiray xafladaha lagu maamuusayo dhalashada ameerika ee afarta juulaay munaasabad weyn ayaana soconaysa bulleerku wuxuu calaamad u ahaa dagaalkii xorriyadda ee ay dadku maraykanku ugu midoobeen sidii ay isaga tuuri lahaayeen heryadii gumaystihii ingiriiska laakiin wax yar uun kadib muddo laga joogo lix bilood markii uu maamulka madaxweyne trump talada la wareegay maskaxda dadka maraykanka waxaa ku taagan kala qaybsanaan dhinaca siyaasadda ah marangeli waxa ay ku nooshahay jasiiradda hoos timaada maraykanka ee borto rico waxay tidhi dabeecadda madaxweynaha aad bay u qallafsan tahay waqtilxaadirkanna ma samaynayno nabad u dhexaysa labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga laakiin mark rebka oo ku nool magaalada lankasta ee gobolka new york ayaa qaba fikirkan trump howl wanaagsan ayuu ka wadaa daaha gadaashiisa arrimuhuna waa ay isugu dubadhacsan yihiin dad badan ayaa hadda bilaabay inay arkaan waxa wanaagsan oo dhacaya waxaana rajaynayaa in sannado yar gudahood uu waddanka oo dhan bilaabi doono inuu israaco dhinaca kalena madaxafyada taariikhiga ah ee dhammaan waddanka oo dhan ayaa shalay sameeyey bandhigyo khaas u ahaa maalinta xorriyadda sawirka taalada cinwaankeedu yahay qaranka aanu wada dhisnay ayaa qabsaday inta badan madaaxiifta maraykanka bandhigyadaasi waxaa ku jiray qalankii lagu saxiixay dib u habeyntii shan iyo tobanaad ee lagu sameeyey dastuurka maraykanka ee u ogolaatay dadka madowda maraykanka xaqa codaynta doorashada waxaa sidoo kale ku jiray taalada madaxweyne george washington iyo kuraastii ay ku fariisteen madaxweynayaashii hore john f kennedy iyo richard nixon doodii ugu horreysay ee doorashadii madaxtinimada maraykanka ee toos looga daawaday telefishinada sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii tim winkle oo ah hagaha mid ka mid ah madaxafyada maraykanka ayaa sheegay in bandhigan uu ka jawaabayo su-aalooyin badan oo ku saabsan sida maraykanka uu halkan ku soo gaaray qaar inaga mid ah mar hore ayay halkan joogeen sida dadka asalka u leh maraykanka ee hindida cascas iyo kuwo kale qaar ayaa ku yimid si mutadawacnimo ah qaar waxaa lagu keenay xoog oo waa la addoonsaday kuwii hore u joogay iyo kuwa kaleba waxay gacmahooda ku fidiyeen qarankani taalada xorriyaddana waxay u taagan tahay dadka halkan u soo hijrooday ciidamada ammaanka ayaa aad loo kordhiyey dabaaldegyada xafladaha maalinta xorriyadda daraaddeed guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee maraykanka maraykanka ayaa madax bannaanadiisa ka qaatay ingiriiska muddo iminka laga joogo laba boqol iyo afartan iyo kow sano
warbixintii wariyaha v o e da araash arabasadi uu soo diray waxaase soo jeedinayay wariyeena nuur xasan nuur buqaari weliba wararka ku saabsan xuska maalinta xorriyadda maraykanka ayaan ku guda jirnaaye sidii aad ku maqasheen idaacaddeenii dhinaca kalena soomaalida ku nool magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa xalay sameeyey munaasabadda ay ugu magac dareen xuska maalinta xorriyadda soomaaliya iyo amerika wariyaheena minnesota maxamuud mascadde ayaa mikrofoonka la dhex maray dadka ka qayb galay xafladda
marka magacaygan waxaa cabdiraxmaan maxamuud cabduul waxaan saboodgaraysnahay julaay for celebration kala samaynayo cid walba oo saboodgaraysana waa soo dhoweynaynaa idinkoo dhanna waa mahadsantiin
ummadda halkan isugu timid waxay u dabaaldegayaan maalinta soomaalida iyo maalinta maraykanka oo laisku jamciyey sida ay leeyihiin sideed u arkaysaa marka arrintaa wallaahi arrin fiican waaye julaay first julaay four in loo celebregey one day waa labadii celebration ba hal maalin la sameeya aaday u fiican tahay mar walbana waxay fiicnaan lahayd sidaa in lagu sii wado
marka sideed u arkaysaa in waddada weyn ee ku taalla bartamaha magaalada minneabolis ee loo xirayo shacbiga soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan daraaddooda wallahi waxay ku tusinaysaa waddanka inay wax badan noo ogol yihiin dad jooga oo muuqdana inaan nahay oo inay gu saboodgaraynayaan annagana aan rabnay mataqana aan waddanka sidaytaa uga faa'iidaysanno wixna loo ogol yahayna aan ka qaadanno gabar kale oo dhallinyaraha ah ayaan kula kulmay halkan oo soomaaliyeed oo dabcan dadka maanta u dabaaldegaya munaasabadda fourth of julay maalinta maraykan ka mida ii warran walaal marka hor magacaa asalaamu calaykum magacayga waxaa la dhahaa hoodo cali hoodo bal iga warran dareenkaaga iyo sida aad damaashaadkan uga qayb qaadanayso damaashaadkan horta waa mid aad iyo aad aan u farxad gelinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed waana mid loo baahan yahay oo generationka soo socda inay waa in waxay u tahay maxaa la dhahaay waxay u tahay an image sababto waa badanaa wax u dabaaldegnaa soomaali july but we never do the actual one for this country tan marka annaga waxay naga diraysaa good image soomaalihaan haddaan nahay wallaahi waxaan u malaynayaa dee like I said this show is a good image anaan xaafaddan meesha u badannay annagu aan xirannay weliba gaar ahaan moolkan anagu leenahay and the stage haddaan kaaga sheekeyna absolutely it's on point it's hard wallaahi waa dareen aad iyo aad u weyn ee in muddoa maanan arag soomaali xaflad weyn oo tanoo kalaa samaynaysa say ugu dabaaldegaan ahaanshahooda inay yihiin maraykan marka maantito waxaa caawa laisku masuuraayey hooyooyinkii iyo carruurtii oo ku cayaaraya wata laba calan waa labada shay ay yihiin calanka maraykanka iyo calanka soomaaliya marka soomaali american community baan nahay maanta waa maalintii ugu horraysa aan arko dabaaldag waddooyinka la xidhay oo aan ku faanayno in amerika ka mid nahay annagoo muslima soomaalida ka soo jeedna inaannu nahay dal maraykan aan nahay waa waa farxaddii iigu weyneed weeye ee maxay marka magaca nuuceebahay diraysaa in dadka soomaalidu ay leeyihiin waxaan u dabaaldegaynaa maalinta maraykanka la dabaaldegaynaa innagu weliba haddana soomaalinimadaeenan u dabaaldegaynaa Ee, gobolkan wuxuu leeyahay taariikh dheer uu u gurmado soomaaliya haddii ay noqoto abaaraha haddii ay noqoto dhibaatooyin kaleto haddii ay noqoto doorashooyinka saasoo ay tahayna waxaanu nahay dad maraykana marka xafladdan muhiimadda leedaha waxaa weeye waxaan tusaynaa dadka faraha nagu taagtaaga inaan waddanka wada leennahay marka waddankan waa wada leennahay weliba annagu ayaga waxbaan dheernahay soomaalina waa dheernahay soomaalinimadina waa dheernahay maraykanna waa la wadaagnaa marka waa farxad weyn oo tallaabada maanta la qaaday waxaan aad ugu faraxsanahay inay dirayso farriin weyn oo xilligan oo xilliga uu- uu- uu madaxweynaha uu yahay trump oo xilli adag ah waxay diraysaa farriin weyn oo ay soomaalidu leedahay waddanka waxbaan ku leennahay magacayga faadumo ibraahim aan lahaa wallaahi horta maaragtay anii shaqadayda waxa waaye waxaan ka shaqeeyaa meel maaragtay la dhaho cedar culture center waxaana samaynaa ilaa laba boqol iyo konton een, een, show aan qabannaa oo borogaraamo oo dhaqanka iyo hiddaha iyo ku saabsan intaasna waxaan soo bandhignaa ilaa laba boqol iyo konton maaragtay oo dhaqan iyo hiddo iyo wax kastaan soo bandhignaa so maadaama soomaalida maanta ay xil- isxil saareen inay sameeyaan ayagana ay u dabaaldegaan dadkii aan ku dhex nool nahay wallaahi mid fiicanay noqotay oo maxaa yeelay maadaama haddana midii ugu weyneed ugu horraysa ay tahay waxay la tahay dad badan inay soo baxeen ay wada celebrate garaynaayaan maxaa yeelay annagana waan rabnaa dhaqankeena in maaragtay oo loo celebrate gareeyo annagana dhaqanka dadka kaleeta mu celebrate garaynayna ma soconayso so marka wallaahi waxay la tahay wax aad u qurux badan aad u fiican oo dad kalena happy ay ku yihiin because soomaalida maanta waa fasax dadkii caddaankana maanta waa fasax soo qol walba waa fasax Ee, waxaan arkayay soomaalida qof walbaa wuxuu wataa calanka maraykanka gacan buu ku sitaa calanka soomaalidana gacan buu ku sitaa dareen nuucee bay ku gelinaysaa arrintaa wallaahi dareen waxay gelinaysaa maaragtay maadaama maaragtay waddankan na soo dhoweeyeen oo waddankeeni maanta gurigeenna hadda inta uu yahay waxay oosoo soomaalina maadaama aan nahay oo dhaqankeeni hiddaheenni iyo waddankeenna waa nagu dhex nool yaho maaragtay ma ka dhex bixi karno but laakiin at the same time waddankan aan ku nool nahay gurigeenni waaye soo calankiisana inaan gacan kale ku wadanno waa mid lagu khasban yahay Ee, sidoo kale waxaan la kulmay gabadhan dhallinyarada ee soomaaliyeed wala magacaa waxaa lay dhahaa ubax xuseen dhiblaawe maanta maalin waa maalin aad u qiimo weyn waa maalintii afarta juulaay oo waddanka maraykanka loo dabaaldegaayay iyo maalinteena kowda juulaay oo isku imaatay annagoo soomaali amerikan ah inaan waddankan u dhalannay iyo waddankan ku noolnahay aan labadaba u dabaaldegno aadaan ugu faraxsanahay labadii calanaa isku wadannaa Ee, marka ee, soomaali maraykan markii la leeyahay qofka soomaaliga ee halkan ku dhaqan ee waddankan degan maxay u tahay fourth of july fourth of july wax bayna noo tahay waa waddankaa markuu xorriyadda qaatay ma- inkastay ay ahayd saddex boqol oo sano ku dhowaad ka hor laakiin waa maalinta waddanka xorriyadda qaatay waa xorriyaddan ku raaxaysanayno oo aan ku noolnahay oon ilmaha ku korsanayno wax ku barannay waa waddankaan degannahay so waa maalin weyn oo waa maalinta waddanka xorriyadda annagana wayna saamaynaysaa maadaama aan ku noolnahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida degan gobolka minnesota waxay u warramayeen waryaheena maxamuud mascade oo goobjoog ahaa munaasabadda xuska maalinta qaranka ee maraykanka saarayay ee caawa ee Waa tahay.
dibaddana waa u baxday ee, maaragtay ka waran maxaa saaray Nuurow, washington dhexdeed een, gobolada kale marka laga soo tago magaalo madaxdii ayaan joognaa washington d c banaanka ayaan aniga adigaba haddaa wada aadna xoogaa waxyar ka hor marka capital hiilka oo dhabarka nagu hayo aqalka Aqalka- ee baarlamaanka ee dalkan maraykanka caawa ad arkaysa wixii ciidamo booliis gaadiidkii hubkii Iyo lidkii dadku sida u diyaaradaha kumanaandada oo socdo een haddaa fiirsi sida ammaanka loo sugaayay sida dadka ay ugu dabaaldegayeen bulo leerka la ridaayay iyo guud ahaanba jawiga magaalada Siduu su isu isu bedelay.
bedelay dhowr saacadood gudahood yah oo ha weliba eredan ay ku taalo v o eda iyo maaragtay waa meelo xafiisyo Ha, dowladeed u badan oo dadku wasaaradihii.
kuma badna habeenkii marka marka caawana waxaan maaragtay noo muuqanaya dad fara badan waxaa sidoo kale soo jeeta sahra ee dadku sida ay ugu faraxsan yihiin weyneynta xuska maalinta qaranka yacni sida ay ya- u- u jecel yihiin Wax- wadankooda iyo wadaniyadda ka muuqatay waxaad arkaysaa markaad eh, banaanka u baxdo dadkii ayagoo oon ama ha noqdaan indhayar ama ha noqdaan madow ama ha noqdaan cadaan ama ha noqdaan micnaha cid kasta oo maraykanka dadkiisa kala duwana ayaad arkaysaa oo calankii maraykanka wato oo maaragtay buuloleerkii la ridaayo farxaayo qoslaayo isu hambalyeenayo marka taas waxay ku Aad iyo tusaysaa aad.
maraykanka inay tahay en, saxan wax walba ay ku jiraan oo waa maaragtay sida qaarad yar oo kale ya aad iyo aad cid walbaba ay joogto aad iyo aad waa tahay dhegeystayaal goordhown waxaa idinku soo maqan warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal sidii aad ku maqasheen idaacaddeenii fiidnimo ee xalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waraysi gaara oo uu siiyey v o eda laanteedan afka soomaaliga wuxuu ku xaqiijiyey in dowladda itoobiya ay ku soo wareejisay dowladda soomaaliya boqol iyo labaatan maxaabuus oo soomaali ah oo waddankaasi ku xirnaa uguna xirnaa dembiye kala duwan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha ayaa waraysiga v o eda la yeelatay wax looga weydiiyey xaaladaha sicir bararka iyo lacagaha been abuurka ah ee ay ka cabanayaan bulshooyinka soomaalida iyo ganacsatadaba haaruun macruuf ayuu u waramay waxa uuna ka waramay dowladda tallaabada ay ka qaadayso arrinkan waay gudaha haddaan usoo laabanay siyaasadda soomaaliya iyo xaalad soomaaliya dhibaatooyin culus oo dhaqaale iyo nololeed baa ka taagan gobolada dhexe beledweyne guriceel caabud waaq magaalooyin fara badan dadkii way diideen inay qaataan lacagtii soomaalida waxay dhaheen lacag been abuur ayaa suuqa lasoo geliyey lama qaadanayo doolar keliya ayaan wax ku gadanaa maciishadii way qaaliyooday doolarkii afar milyan buu ku dhow yahay dowladdu ma la socotaa maxaa laga qabanaya Eh, dawladdu way la socotaa eh, haaruno waana ognahay waxaanina waa dhibaato soo jireen ah oo wakti fog eh, soo jirtay waxaan u baahannahay marka tallaabooyinka aan qaadayna inaan ka fiirsano tallaabooyinka ugu horreeya oo aan qaadayna waxa ay tahay inta haddana soo gasho inaan u maareyno si wanaagsan oo uu suuqu ku kalsoonaan karo inaan kobcinno dhaqaalaha in shacabka soomaaliyeed ay gartaan inay muhiim tahay in canshuur la bixiyo in aan ka fikirno markaa ka sok intaa ka sokow sida aan ku yeelo lahayn eh, dhaqaale u adeega ummadda soomaaliyeed oo dhan waxyaabaha noogu jira talada waxaa ka mid ah inaan isu keenno guddi khubaro ah oo ka kala yimid adduunyadao dad soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala taliya arrimahaas dowladda soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajinno marka hore nidaamkoo hagaajisan inaan qaadno tallaabooyinka ku aadan sida wax looga qaba lahaa arrimaha sicir bararka ood ka hadashay lacagta been abuurka maxaa lagu xalinaya maya dee, dalka dawlad baa ka jirta eh, waa la dabagelayaa eh, ma loo dul qaadan doono wax been abuur ah in lagu aafeeyo ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa wax walba oo sidaas oo ay aaminsan yihiin inay khalad yihiin ama dhibaato u keenayaan inay eh, soo ogeysiiyaan eh, dawladda iyo xukuumadda soomaaliya arrinta ku saabsan ee canshuur bixinta shirkadaha waaweyn oo kale ganacsiga kuwa xawilaadaha kuwa ee telefoonada cid walba ma ka qaadaa dowladdu mise shirkada aan laga qaadin baa jirta sidii dowladihii idinka horreeyay shirkadaha waaweyn lagama qaadi jirin canshuur marka ma ka qaadaan idinku canshuur maya sideedaba wadanka eh, canshuurta laga qaado magaalada muqdisho aada ayay u yar tahay Eh, inta badan canshuurtu waxay naga soo gashaa eh, aeroboortka muqdisho iyo dekeda muqdisho inteeda badan canshuurta wadanka laga qaado aada ayay u yar tahay waana garan karaa dowlad la-aantu waxay keentay dhaqan ah inuu jiro is-aamin darro ahaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxaa hadda aan ka shaqaynaa kow dowladda inaan aamin ka dhigno dowladda in lala xisaabtami karo dowladda shilin walboo soo gala in shacabka soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay la xisaabtamaan kow laba saddex afar shan si iyagana ay kalsooni u gasho sidoo kale amni xumo ayaa dalka ka jirta amnigana waxaan bilaabnay inaan wax ka qabanno waxaan soo gaari doonaa haddii ilaah yidhaahdo wakti aan fogeyn in canshuurta la kordhiyo laakiin waxaa muhiima haarunow aniga iyo adiga waxaa naga wada dhexeeya dalka aniga iyo adiga waxaan u adeegnaa ummadda soomaaliyeed qofka ganacsatada qofka dukaanla iyo qofka shacabka qof waliba waa inuu ogaadaa inaan kulligeen u wada adeegno ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed dowladdu waa aniga iyo adiga waa shacabka soomaaliyeed waa inuu qof walba dowladdiisa aaminaa haddii uu isagu tallaabo qaado dowladda lagu aamini karo oo canshuurta lagu bixiyo annagaa isku filnaan doona markaan isku filnaano ayaa qarannimadeena soo noqonaysaa marka waxaan xasuusinayaa qof walboo soomaaliyeed inuu ogaado dowladdu inay kulligeen tahay marka goormaa laga rabaa shirkadahan waaweyn ee soomaalida kuwa telefoonadoo kale iyo kuwa waaweyn la midka ah inay goormaad u sheegaysaa inay bilaabaan bixinta canshuur dowladda goormaad diyaar noqonaysaan inaad canshuur ka qaadataan Eh, shirkadaha isgaarsiinta eh, waxaan waxay nagala shaqeeyeen i- in aan eh, ama waxaan kala shaqeynaa in ay eh, la shaqeeyaan dowladda Eh, sida aan dadka kaleo dhanba ula shaqeyno Eh, waqti bay qaadanaysaa sharciyo ayaa loo baahan yahay Eh, wadankan in la meel mariyo wayna ku dadaaleysaa dowladdu baarlamaanka marka la furo waxaan horkeeni doonaa sharciyo kala duwan oo lagu xasilin doono arrimo badan ay arrimahaasi ka mid yihiin si nidaam iyo kala dambeyn waxaana ay aasaas ugu ahaadaan haddii ilaah yidhaahdo way naga go-an tahay laakiin tallaabo walba oo aan qaadayno waa inay ahaataa tallaabo la hubsaday lugta meesha la dhigaa in ay tahay meel shacabka soomaaliyeed wanaag u horseedi doonta xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo waraysigaasi gaarka ah siiyey v o a haaruun macruufna uu warramay ayuu kaasi ahaa qaybta saddexaad uguna dambaysa uu ra-iisul wasaaruhu kaga hadlaya caqabadaha dowladda horyaalla iyo waxyaabaha u qabsoomay waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadaheenna soo socda
idaacadda v o a waxay magaalada minneabolis ku qabanaysaa kulan dadweyne kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta kulankan waxaa wadajiru martigelinaya jaamacadda minnesota iyo v o a kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay sideedeeda labada iyo barka ilaa afarta iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan sagaalka iyo barka ilaa koob iyo tobanka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee cowlas ee jaamacadda university of minnesota ciwaankuna waa 301 avenue south minneapolis minnesota 55455 macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somaly com haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
waa hagaaga dhegaystayaal markaana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha oo gebi ahaanba aynu ku eegayno koobka kubadda cagta ee soomaalida oo si xiise leh weli uga socda magaalada minneabolis ee gobolka minnesota koobkan ayaa hadda waxa uu soo gaaray wareegga lixi tobnaad oo maanta kulamo afara oo ka mida la ciyaaray waxaana kulamadaasi ay ciyaaruhu u dhaceen sidan kooxda o b k ee gobolka seattle ayaa saddex iyo eber waxay kaga badisay kooxda wilmer ee gobolka minnesota ohio united iyo sindego oo waday ciyaarayna waxay ku kala baxeen rigoore rigoorayaal oo waxaa guusha rigoorayaal ku raacday kooxda ohio united kooxda tawakal oo ka socotay gobolka arizonana waxa ay saddex iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta faynus oo gobolka minnesota halka kooxda kubadda cagta ee tc-na ay hal iyo eber ku dharbaaxeen kooxda qaranka ee magaalada st cloud oo iyaduna gobolka minnesota ka tirsan ciyaarahani oo haddaba si aad iyo aad u xiiso badan islamarkaasina garoonka ay taageerayaasha kooxuhu soo buuxinayeen ayaa waxaan jeclahay inaan ka waraysto oo arrimahaasi aan la faaqido islamarkaasina aan la jeexjeexo mid ka mida guddiga qabanqaabada ee barnaamijkan oo magiciisa la yidhaahdo xasan carab ayaa waxaan jeclahay inaan weydiiyo marka ugu horraysa xasan carab ee afar kulan ayaa la ciyaaray maanta oo si xiiso badan dadku ay aad iyo aad u sugayeen ee waxaana hadda ee, kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee t c ee qaranka oo hal iyo eber ay t c ku raysay ilaahay hadda sida ciyaaruhu ee qaranku ay ku raayeen aan rahdee Ee, waxaad iga warantaa marka ilaahay hadda sida ciyaaruhu socdaan iyo sida aad u maamulaysaan wallaahi horka hore eh, ciyaaro aad iyo aad u fiican inta ka socdo sanadkan sanadadii hore waa ka duwan yahay waa labaatan iyo afar koox oo ajnabina jirin kooxii kulli waa wada equal waaye kooxooyin dibadayaasha ka imaaday toban stateska ka imaadeen Eh, maanta waxaa dha- dhammaatay eh, round 16ka oo oo ugu horeeyey aa dhammaadeen birina insha allah oo wednesday ah july 5th waxaa jiro eh, the second round 16 aa jiri doona insha allah uu bilaaban doono 4 p m oo lagu bilaabi doono kooxda somali tigers oo minnesota ah iyo ocean stars oo portland oregon ah Eh, taas markay dhammaato waxaa ku xogto haddana eh, shanta iyo barka haddana waxaa dheeli doona insha allah rochester aa dheeli doonto iyo gargaar from st cloud haddana ciyaarahaas markay dhammaadaan waxaa ku sii xigo 7 p m waxaa dheeli doona insha allah Em, waxaa dheeli doona ohio north star iyo denver aa dheeli doona Eh, ciyaarta ugu dambeysa waa 830 waaye waa aldi oo from st cloud ah iyo f c bayax oo st cloud laba koox oo rival ah oo st cloud ah isla dheeli doonto ciyaarta ugu dambeyso beri insha allah Eh, dabcan marka la eego eh, garoonka waxaan arkay dhallinyaro aad u fara badan oo aad u da'yar ayaa ka mid ahaa taageerayaasha dabcan ciyaartooydana ka tirsan Eh, haddaad iiga waranto marka eh, hadda ciyaartii ugu dambeysay tiisiya qaranka markay dhex martay waxaad arkaysay dhallinyaradii oo isku buuqaya iyo Eh, sideed uga gaashaamanaysaan inaan wax dhibaato iyo garoommada ka dhicin markay ciyaaruhu socdaan ama aan ciyaartooyda dhibaato loo geysanin ama eh, arbitarayaasha ciyaarta eh, ilaalinaya ee dhexdhexaadinaya aan iyagana dhib ugu imaanin maxaad samaynaysaa wallaahi horka hore garoonkan wuxuu ku fiican yahay securityka waa ad- waa adegyahay haddana kooxihii sharciga la siiyey koox kasta waxay ka baqaysaa haddee dagaaltamaan koobka in laga saaro marka booliis baa joogaan guddi baa joogaan marka saasaa lagu badbaadayaa Eh, marka la eego marka banuuniga ay kooxuhu soo bandhigayaan iyo qaabka ciyaaruhu ay u socdaan eh, maxaa laga baran karaa baad isleedahay muddada ay ciyaaruhu halkan socdaan dhallinyaraduna ay banuuniga ciyaarayaan wallaahi ciyaarahan just only maaha iska dheel maaha oo sanad kasta la qabanayo is presented by minnesota united waa kalabayaasha Min- minnesota ka dhisan waaye mlsta Eh, waa imaadaan waa daawadaan waxaan la rajeynaya insha allah ciyaartooyin inay ka qaataan oo aad u fiican inay ka qaataan insha allah Eh, kulamo adag baa dabcan xilliga soomaaliya maanta ay inkastoo annaga hadda maraykan halkan habeen ay noo tahay laakiin soomaaliya waa maalinta arbacdeed already ee gud- ee, markii horeba waa la gudagalay Eh, kulamada marka la ciyaarayo kulanka ugu adag ee dadweynuhu ay isha ku hayn doonaan waa kee waa ciyaarta beri la dheeli doono waaye oo ko- geemka ugu horeeyo waa 4 p m waaye somali tigers oo minnesota ah iyo koox aad iyo aad ugu fiican oo sanadkan ay kasoo qaybgaleen sanadka ugu horeysay waa ocean star waaye portland ciyaartaasna aadaa loo sugaayey ciyaarta kusii xigtana waa ciyaarta 7 p m ayadana oo ay dheeli doonaan ohio north star waa laasier championka la- kooxda laga qaado waaye waa koox aad iyo aad u fiican waxaan u bixi doonaan koox aad u fiican oo danfar ah waataad baad mahadsan tahay ee, dhegaystayaal kaasi waxau ahaa xasan carab oo ka mid ah guddiga qabanqabada ciyaaraha ee ciyaaraha soomaalida ee gobolka minnesota oo aan ka waraysanayey ciyaaruhu siday u socdaan iyo weliba kooxa ilaayo hadda isu soo baxay dhegaystayaal intaynu barnaamij xiise leh oo kan lamida dib ugu kulmi doonno waa maxamuud mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascadow bal markana kusoo dhowaada codka baxsan ee bashiir cali xuseen
codkaasi bashiir cali xuseen ayaan dhegaystayaal kusoo gunaanadeynaa idaacaddeenna subaxnimo waxaa idiin soo jeedinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna xigta waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
Diga marantaba. Thank you.
socod